wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha somalilan ayaa ceelbiyood ka dhagax dhigay deegaanka magaalo caad oo hoos yimaada degmada boorame ee xarunta gobolka awdal ceelbiyoodkan oo bulshada deegaanku baahi weyn u qabeen ayaa waxaa dhagaxdhigiisa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda biyaha somalilan mas-uuliyiin ka socda gobolka awdal maamulka deegaanka iyo sidoo kaleeto bulshada deegaanka ugu horeyn duqa deegaanka magaalo caad iyo qaar kamid ah dadka deegaankaasi ayaa si weyn u soo dhaweeyay hirgelinta ceelbiyoodka laga dhagaxdhigay deegaankaasi deegaankani in badan bay cabayeen biyo aan nadiif ahay noocaas insha allahu waxaan rajeyneynaa xukuumadda cusub iyo wasiirka cusub sidaa odayaashu ka dhawaajiyeen ee loogu soo degdegay in biyaha cas laga furto ee aan nadiifta ahayn dadka laga furto oo loo qodo ceel biyuus nadiif yihiin joogtana yihiin waxaan idinku mahad celinaynaa ilaahay baa mahadle marka hore maadaama aad noogu timaadeen degmadayadii markii socdaalkii ugu horreeyeyna ay tahay idinkoo dowladdu weli ay cusub tahay socdaalkii ugu horreeyey naloona raadinayo biyo macaan haddii ilaahay laga helo waxaan idin leenaho o idinku soo dhawaynaynaa meel kasta oo biyaha macaan laga helayo insha allah haddii ilaahay laga helo in aad nooga baadhaan degmada maanta kow waxay naga bilowday annaga iyadoon boqolkii maalmood aan gaarin weliba naga bilowday iyadoo oo la noo raadiyeen ceel biyoa maantana dhagax lanoo dhigayo waa alxamdulilah waa ilaahay mahadii ilaahay mahadi weeyi kol haddii aan noqdeen degmadii ugu horeysay ee nasiib ku hesha in waxqabadkii u horreeyey lagana xadhigaan laga jaro lana dhagax dhigo aad iyo aad baan soo dhaweynana aad iyo aad baan soo dhaweynana isbeddelkii wuxuu ka bilowday idhan dhanka kale duqa magaalada boorama iyo guddoomiyaha gobolka awdal ayaa dhankooda ka hadlay dhagaxdhiga ceelbiyoodka iyagoo bulshada deegaanka ugu baaqay inay ilaashadaan ceelkaasi in boqolkii cisho aad ku jirtiin liiska xukuumaddu ay boqolkaa cisho wax ka qabanayso degmada magaalo cad iyo dadka ku xeeranba waa wax ilaahay loogu mahadnaqo waxay tilmaamaysaa un isbedelkii aad u codayseen waxyaabahay bulshada u sheegayeen inay barbilow tahay way isdaba soconaysaa qaranka jamhuuriyadda somalilanna siday madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuba yidhaahdeen maalinba meelba wax laga qabanaya degmada magaalo cad waa loo soo horreysiiyey waxaa loogu soo horreysiinay waxa weeye isbedelkay qayb ka ahayd iyo anigoo baraasaxaabkii gobolka awdal madaxweynuhu usoo magacaabay oo runtii maanta ah degmadii koowaad ee aan booqashadeydii koowaad ku imaado isbeddelka ku helay oo maanta runtii wasiirkii wasaaradda khayraadka biyuhu uu maxay ahayday maanta ka dhagax dhigayo ceel biyood ceelkaas oo aan aaminsannahay noloshu maadaamay tahay biyaha inuu wax weyn ka tari doono baahidii la qabay waxaanaan rajaynaynaa inuu ceelkaasi sidaa sheegteenba biyo macaan insha allahu tacaala ka heli doontaan ma noqonayso maalintii koowaad baahayaha kala duwan ee degmada waanu u kuurgelaynaa mid mid baanaanu insha allahu tacaala waxay kolba awoodda dowladdu i noqoto wax looga qabanaya waa ballan ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha somalilan abiib cabdiraxmaan goot ayaa ka warbixiyey hirgelinta ceelbiyoodka iyo qorshaha uu ku yimid boqolkii cisho ee xukuumaddu ballan qaaday waxyaalaha ballan qaadday ka mid tahay waxaanan rajaynaynaa ceelkaa in lagu guulaysto ina guddoomiye biyo macaan laga helo adiguna waad cusub tahay ceelkanna uu cusub yahay insha allaahu biyo aan guinoo macaan baan doonaynaa in laga helo waana allaha guin ha ka dhigo biyo macaan meelaha allah ka dhigo ilaa waxaa lanoogu xidhi doonaa qasabadihii ilaa magaaladana waa la geynayaa m c h gaa la geynayaa hadduu ilaahay ka dhigo waxaa leeya wixii u baahnaana riguun lama taagayey cabitaankiisii wax walba fudeydinaya hadday soolar tahay hadday dhismo tahay hadday qasbadii magaalada geynaya tahay iyaguna way la socdaan